faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam raadiyo cadaado jawaar
war wanaagsan halkan reediyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka duhur qodobada maanta aad maqli doontaan waxaa ugu dooroon shirka maalgashi maamulka puntland oo si rasmaa maanta uga foormay magaalada garowe caasimada maamulka puntland xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle oo sheegay inay bilaabayaan la xisaabtanka madaxweyne hirshabelle maxamed cabdiwaari iyo xukuumaddiisa xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ciidamada laga kaxaysta cabsi badana ka muujinaya ammaankooda faahfaahinno dheereed oo ka soo baxay dagaal culus oo ciidamada midooda afrika ama soomogorob kaliya ciidamada dowladda federaalk iyo al-shabaab ku dhex maray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha hoose ciidamo ka mid noqonaya ciidanka booliiska hirshabelle oo maanta tababar lagu soo xihay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxgaradka magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan oo eedan kulul u jeeshay ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka duur ee reedhiw cadaado goorre u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibayaal waa duur axada taarikhda ay ku aastaysan tahay shan iyo tobanka bisha sagaalada sebtembar sannada labaatan toban sagaal intaasaad maqasheen waxay ahayn qodobada ugu dookoran warka duuree dhicdaado iminkii haatan kusoo dhawaada warkii oo dhan shirka maalgashi maamulka puntland ayaa maanta si rasma uga furmay magaalada garowe caasimada puntland shirka maalgashi maamulka puntland ayaa maanta wuxuu ka furmay magaalada garowe caasimada puntland waxaana ka qaybgalay maalgashayaal caalami ah ganacsato soomaaliyeed siyaasiyiin iyo hay-ado caalami ah iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka puntland ee fadhigus yahay magaalada garowe xarunta gobolka nugaal ee puntland shirkan ayaa waxaa furay madaxweynaha puntland siciid cabdulla hadiine waxaana ka qaybgeli doonaa madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi iyo axmed karaash gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo labaad ee golaha wakiilada maamulka puntland iyo mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha xukuumadda puntland madaxweynaha puntland sida cabdulla hadiine ayaa maanta waxa uu shirkaasi ka jesho khudbad isagoona kaga hadlay meelaha puntland ay danaynayso in laga maalgashado iyo qodobo kale oo ku saabsan shirkaasi madaxweynaha puntland siciid cabdulla hadiine wuxuu ganacsada soomaaliyeed ugu baaqay in maalgashi ay ka samaystaan deegaanada maamulka puntland uu sheegay in haddii maalgashi lagu sameeyo soomaaliya oo horumar ballaaran uu ku tallaabsan doono dhaqaalaha iyo ummadda soomaaliyeed xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa sheegay in bilaabayaan la xisaabtanka madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdiwaare iyo xukuumaddiisa xildhibaanada baarlamaanka maamulka hirshabelle ayaa bilaabaya la xisaabtanka xukuumadda madaxweynaha maamulkaasi maxamed cabdiwaare ku guuldaraystay sugidda ammaanka waddada xiriiraysa magaalooyinka muqdisho afgooye oo xarun ah maamulka hirshabelle ee fadhigus yahay gobolka shabeellaha dhexe xildhibaan aadan cabdi faarax oo ka tirsan baarlamaanka maamulka hirshabelle oo la hadla warbaahinta raadiyo hadaado ayaa sheegay in ammaanka hirshabelle uu faraha ka baxay wuxuu sheegay in al-shabaab ay joojiyeen mashaariic ka socotay deegaanada hirshabelle islamarkaasna ay kordhiyeen beegsiga mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle oo ku safarta wadada xirisa ee magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ugu dambeyn waxa uu sheegay xildhibaanka in bilaabi doonaan la xisaabtanka madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare iyo xukuumaddiisa wax loo dulqaadan karo ama la suusuusan karo maaha waxaan leenahay marka anagu dadkidimata allaha u naxariisto dadka nool in la badbaadiyo oo arrintan wax laga bedelo waana kula xisaabtami doonaa madaxda iyo saraakiishaba in macnaha maalahooda mas-uul ama askari ama sargaal macnaa ku dhinto wax loo dulqaadan karo maaha waxaan rabnaa in amnigu wax laga bedelo la xoojiyo ciidamada dhaqdhaqaaq ay sameeyaan saraakiisha ay ku shaqeeyaan ciidamada wadadaasna amnigeedii lagu yaqaano la soo celiyo in maanta dadka lagu dadkii madaxda ahal ama himargaradka ahal in lagu laayo wadadaasi mashaariicihii amni darteed dowxumadan wax la suusan karo maahan arrintaasi waa in si degdeg ah madaxda hirshabeelle kuwa federaalka saraakiisha hirshabeelle saraakiisha federaalka arrintaasi waa inay gurigooda kooyeysan annagu laakiin ka baarlamaan ahaan ama ka xildhibaan ahaan waxaan kula xisaabtamaynaa mas-uuliyiinta hirshabeelle anigu sadaas xukuumadeena oo meel xisaab xisaabtankooda annaga xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa ciidamada laga kaxaystay waxaana cabsi badan ay ka muujinayeen xilligan ammaankooda shaafici shariif maxamuud xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa waxay xaqiijiyeen in taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliya odowaa yuusuf raage uu ka kaxaystay dhammaan ilaaladii u gaarka ahayd ee ay lahaayeen ee xarumaha ay ku sugan yihiin ilaalin jiray xildhibaanada waxa ay sheegeen in ay xaalada halis ah hadda ay ku sugan yihiin islamarkaasina aysan kasoo bixi karin huteelada iyo guryaha ay ku jiraan ilaalo la-aan awgeeda senator nuura faarax oo ka mid a xildhibaanada aqalka sare ee dowladda federaalk soomaaliya oo la hadashay warbaahinta ayaa waxaay xaqiijisay arrintaasi iyadoona sheegtay in ciidamadeeda looga yeeray xeero uuna uga wacay odowaa yuusuf raage islamarkaasina lagu wargeliyay inaysan dib ugu laaban karin tan iyo amar dambe xildhibaano kale ayay sheegtay inay la qabaan arrintan oo ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayna ka mid yihiin xildhibaan xuseen carab ciise xildhibaan dalxa iyo sidoo kale xildhibaan cabdi kaafi oo ay sheegtay dhammaantood in ilaaladoodii laga kaxaystay islamarkaasina uu u wacay odowaa yuusuf raage madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayay ka codsatay inuu arrintaasi wax ka qabto taliyaha xoogga dalka ayayna tilmaantay in xiriir dhowr ah ay la samaysay uusana ka jawaabin wicitaankeeda
ilaaladu waa ilaaladii gaarka ahayd ee ilaalin jirtay xildhibaanada sida sharciga ah maamul tan iyo wiigii hore ee aan kasoo gudubnay waxaa jirtay ciidamada ilaalada aniga shaksi ahaan markaan ka hadlo in looga yeedhayay sii la baydhaba kabacdi arrimo uun xagga ciidamada ah ayaan u arkaynay markaa mar ay maqribkii yimaadaan mar ay galabtii yimaadaan marba sibay ahayd laakiin habeenkii laasi way noo iman jireen maalintii aanu iska ciidan la-aane maama waxaa dhacday xalay laba iyo tobankii ama lix saac oo habeennimo qof kasoo garanayo ayaa lasoo wacay ciidamadii ilaalada noo ahayd inay soo galaan xerada fiilo baydhabo xalay bay baxeen ilaa hadda aan kula hadlayo ciidamadii ilaaladay ahaa waxay joogaan fiila baydhabo mana soo socdaan sida la sheegay waxaa lagu wargeliyey inaanay bixi karin ilaa amar ka yimaado taliyaha xoogga mooyaane maya maamo xildhibaano kale oo labada gole ee baarlamaanka dowladda ah ayaa weeyaan aniga iminka aaga aan deganayo waxaa degan xildhibaano labada aqalba leh oo dhammaantood wada ilaalada caawa aan wax ilaalaha haysan maaha wax shaksi iyo qof iyo laba iyo saddex ku kooban waa wax xildhibaanada dowladda federaalka oo dhan ah haysta weeyaan caawa aan kula hadlayo haddaba aan kula hadlayo anigu bilaa ciidan baan ahay xildhibaanada igu dhow ee aaggeela deganna dhammaan waa bilaa ciidan maama xildhibaanada dhibkan ila qabaa haddaan kuu sheego aniga maalintii arbacada waxaan taleejiina baydhabo markaan askarteedii waayey aniga oo bilaa staafa waxaan ugu tegay xildhibaano fara badan oo ay kamid yihiin habdowlaha aqalka sare senator cabdikaafi ay kamid yihiin xildhibaan xuseen carab ciise ay kamid yihiin xildhibaan dalxa yani xildhibaano fara badan hooyo aan kow iyo laba iyo saddex la odhanayn oo mid waliba ilaaladiisii meesha kaga xiraysan tahay faahfaahino dhereed ah ayaa ka soo baxaya dagaal culus oo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya oo garab ka liya ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika amisom iyo ururka al-shabaab ku dhex maray deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha hoose cumar abuukar xaaji aadan cumar wardoon ayaa warkan ka soo diray shabeellaha hoose faahfaahinno kala duwan ayaa ka soo baxaya dagaallo siyaabooyin kala duwan haweennimadii xalay ay kaga dhaceen deegaano ka tirsan gobolkan shabeellaha hoose waxaana dagaaladan ay ka dhaceen dheelo ay ka mid yihiin awdhegle qoryooley buulamareer iyo berire oo dhammaan kawada tirsan gobolkan shabeellaha hoose waxaana dagaalka xoogiisa uu ka dhacay degmada qoryooley muddo saacad ahna halkaa waxaa ku wada dagaalamay ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom oo dhinac ah iyo sidoo kale dagaalamayaal hubeysan oo ka tirsan shabaab inta la xaqiijiyey dagaalada inta la xaqiijiyey dagaalka ka dhacay degmada qoryooley waxaa ku dhintay laba ruux halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana jira guryo dad shacab ah ay deganaayeen islamarkaana ay ku dhaceen tiro hoobiyayaal ah lamana oga khasaaraha ka dhashay saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya oo ku sugan degmada qoryooley oo la hadlay radio cadaado ayaa xaqiijiyey in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku dileen dagaalka xalay ay ku qaadeen degmadaas iyadoona dhinaca kale ay ka gaabsadeen khasaaraha dhankooda soo gaaray al-shabaab xilliyada qaar waxa ay dagaalo kala duwan ay ka geystaan deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolkan shabeellaha hoose sidoo kalena xalay waxaa dagaalka la mid ah ka dhacay degmada awdheegle oo al-shabaab tiro laba jeer ah isla xalay ay weerareen saldhig ciidanka dowladda soomaaliya ay ku leeyihiin degmadaasi awdheegle saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya oo ku sugan degmadaas ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in shabaabkii weerarka ku soo qaaday ay iska caabiyeen islamarkaana ay gaarsiiyeen khasaaro macadda rasmi ahaan khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada awdhegle walow saraakiisha ciidanka dowladda soomaaliya ee ku sugan degmadaas ay ka gaabsadeen in ay faahfaahiyaan khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaas ka dhashay islamarkaana shabaabkii weerarka ku soo qaaday ay gaarsiiyeen iyo kan dhan iyo kan dhankooda gaaray intaba waxaana xilligan soconaya howlgallo kala duwan oo ciidanka dowladda soomaaliya ay ka wadaan awdheegle iyo sidoo kale qoryooley waxaana jira tiro dad ah oo ciidanka dowladda ay soo qabteen kana soo qabteen xaafado kala duwan oo ka tirsan labadaas degmo waxaana xilligan saldhigyada degmooyinkaas ku jira in ka badan konton ruux oo ciidamada dowladda ay soo qabteen islamarkaana lagu tuhmayo in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha shabaab islamarkaana fududeeya weerarada kala duwan oo xarakada al-shabaab ay ka geystaan labadaas degmo iyo guud ahaan gobolka dagaaladan kala duwan oo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada dowladda soomaaliya iyo sidoo kale shabaab ku dhex maray ayaa imaanaya iyadoo weli howlgalada military oo iska kaashanayaan ciidanka dowladda soomaaliya iyo kuwa amisom ay ka soconayaan meelo badan oo ka mid ah gobolkan shabeellaha hoose cumar abuukar xaaji aadan radio cadaado shabeellaha hoose ciidamo ka mid noqonaya ciidanka booliiska hirshabeelle ayaa maanta tababar waxaa loogu soo xiray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan bashiir cabdulaahi cusmaan taliyaha guutada shanaad qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada xooga dalka soomaaliyeed gaashaale sare faarax cali waasuge ayaa tababar usoo xiray ciidamo tababar ugu socday xerada lamgala ee magaalada beledweyne ciidamadan tababarka loo soo xiray ayaa ahaa kuwii maalmahan muranka iyo xiisada ka abuuray magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan kadib markii saraakiil ka timid gobolka galgaduud kuwaas oo doonayay inay qaadaan ciidamadan tababarka waxaan rabaa inaan ummadda u sheego miidiyaa ogeysiiyo dowladda soomaaliyeed ogeysiiyo dowlad goboleedka hirshabeelle ogeysiiyo odayaasha dhaqanka ogeysiiyo ugaaska aan ogeysiiyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo dhegaysanaysa oo maqalkayga iyo muuqaalkayga intii tagaanba aan rabaa inaan halkaan uga sheego uga tibiyo ciidankii xerada lamagalaay halka sano ku jiray oo ku tababaranayay in tababarkiidii la soo xiray oo u dhammaaday ay noqdeen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed cutub ka tirsan noqdeen ay qarankooda inay ay diyaar u yihiin inay qarankooda difaacaan ay diyaar u yihiin meel kasta oo soomaaliya ay baahidu baahi ay ka jirto oo xoogga dalka ay ka jirto inay tagaan ay diyaar u yihiin inay cadowga soomaaliyeed ee nabaddiidka ee dhibaatada haya ay ay ka xureeyaan dalka ka xureeyaan beryahan xoogaha yar oo isqaqabsiyaa jiray oo odayaasha iyo u dhexeeyey ciidanka la qaadi maha iyo waa la qaada iyo meel kalaa loo wadaa iyo warkaas waa been ma jiro odayaasha way hadleen ciidan qaranaan rabnaahay yidhaheen laakiin anugu wixii kaloo ay ama ayagu taabteen ma taabanayo odayaashu waa odayaasheennii waa odayaasheennii dhaqanka waxaan rabaa ciidankaas in maanta tababarkii u xirmay ay diyaar u yihiin waa kuwa cirifyadayda taagan inay halganka xoogga dalka soomaaliyeed ee soomaaliya u diyaar tahay ay fiirsanayso oo in lagu xureeyo dalka la raba inay ka qayb qaataan meeshii laydii ku talagalay ayaa tegaysiin oo laydii cayimay waajibkii laydii siiyana waa qaadanaysiin taliyaha ayaa sheegay in ciidamadan ay heli doonaan xuquuqdii ay lahaayeen Ee, dadku ayaa taan wuxuu lahay ciidan dharcad iyo magaciisiiya ma dharcade ma dharcadaanaysaan qalabkiinni waa laydi siina diyaar uu idiin yahay waa laydi qalabayna waana laydi qarameeya qalabkiina waa laydi qalabayna aad iyo aad aa u mahadsantihiin dhallinyaro waxaad tihiin dhadhalahoo soo koraysa nin meeshaan qasab lagu keena ma jireen nin walba ama nin oday loo diray uu keenay ma jiro nin walba wuxuu u yimidey xoogga dalka soomaaliyeed inuu ka mid noqdo oo uu caqabadda maantana dul saaran uu ka qaado inuu cadowga ka qaado war maalin kasta soddon sanaa tih ku jirna maalin kasta maan ku jirayna wallaahi iyo bilaahi iyo tallaahi waxaan idinku dhaartay xilaan haayaa taliyo guutaho weyne haddii laydinka hor joogsado qarannimada anna waa iscasila idila midaan noqona waajibkii laydi siya qaadataan dishibiliinka adkaysaan meeshii dowladda soomaaliya idi as- astayta tagtaan een, cadowgana soo qaqabataan waxaa idinka suga hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo galgaduud saddexda goboloo halkan ku taalla oo oo xuduud wadaagga ah inaad wakhti dhow aad xuraysaan oo cadowga ka xuraysaan kadibna aad u jeesataan gobollada soomaaliya berkeeda dowladda soomaaliya ciidanku asaaba difaacu ah soo u say say say mana aha madax war siyaasadeed oo aa idin soo gaara moogiye war madaxeed ma aha ciidankaa laga jara mushaarka iyo waxaasu wax jira maaha wax sal iyo raalle maaha warkii intaas ku dhan yahay tani kulan dambe duur wanaagsan